wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigtay liiska usoo gudbay imtixaanka qoraalka ah ee codsiga jagada macalinimo musharaxiinta usoo gudbay imtixaanka qoraalka ah waxay imtixaanka ku geli doonaan goboladii ay soo doorteen markii ay codsanayeen shaqada wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa ka waramaya macalimiinta usoo gudbay imtixaanka qoraalka ah ee loo galayo shaqada ay soo bandhigtay wasaaradda waa maalin kale oo farxad noole inaan isugu nimaadno qayb ka mid ah howlihii iyo waajibaadkii aan dusha saaranay ee ahaa in aynu horumarino waxbarashada dalkeena laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii aanu ku dhawaaqnay qaadashada macalimiinta cusub ee loo qaadanayo sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo saddex laba kun labaatan iyo afar waxaan go-aan ku gaarnay in jidka lagu qaadanayo macalimiinta uu noqdo jid dheer dad badan ayaa nala taliyey oo yidhi jidad ka sahlan ayaa jiro ee jidkan dheer ma iska dhaaftaan onlinea la samaynaa dalabaa lasoo qoranaa foomaa la buuxinaa waa la kala hubinaa habeenii maalina loo soo jeedaa hawshaas hawl la qaban karo ma aha haddana imtixaana la qaadaa waa la saxaa haddana interviewa la qaadaa haddana tababaraa la gelaa waxaasoo dhib ah maxaa loo gelayaa ayay dad badan isweydiinayeen dad badanna waxay aaminsanaayeen inaan lagu guuleysan karin waan aaminsanayn in lagu guuleysan karo laakiin waxaan aaminsanayn inay hawsha aada iyo aad ay u adag tahay waxaan runtii aada u bogaadinayaa dadaalkii weynaa ee guddigu ay sameeyeen aniga oo si dhow ula socday ku soo booqanaya goobaha iyo meesha ay ka shaqaynayeen iyo habka ay u shaqaynayeen tiradaa tirada badan ee soo gudbisatay ee saddex iyo tobanka kun boqol siddeetan iyo toddoba ah dhammaantood qof qof ayaa loo dul istaagay shuruudihii lagu heshiiyey ee laisku ogaa ma u dhammaystiran yihiin qofkan amase uma dhammaystirno haddii ahaan lahayd heerka aqooneed hadday ahaan lahayd da-da hadday ahaan lahayd dokumentiga uu wato haddana dokumentiga ayaa la hubiyey ilaa lasoo gaaray meeshan maanta aynu joogno oo inay soo hareen toddoba kun shan boqol siddeetan iyo kow u soo gudbay marxaladda labaad marxaladdaas oo ah inay galaan imtixaan qoraal ah oo lagu qaadayo deegaanada ay soo dalb ay soo dalbadeen ama ay ka soo dalbadeen inay ka shaqayn doonaan waa haray idaa aada maqlaysaan inta badan inta badan markii aan dib u raacnay waxa ay la xiriirtay dokumentiyada ayay la xiriirtay dad badan sidii iyaga oo aanan fahmin shuruudaha ayaa waxay la yimaadeen dokumenti dugsi sare keliya iyadoo shuruuduhu ay ahayd in dokumentigu uu noqdo qofku waxa uu haysto shahaado jaamacadeed iyadoo ay ahayd nasiib darra waxaa ah in kuwa qaar ay isku dayeen inay keensadaan shahaadooyin been abuura badankood waa laga daba tegay qaarkood waxaanu la xiriirnay jaamacadihii ay ka yimaadeen oo waddanka dibaddiisa ku yaalay oo soo caddeeyay shahaadooyinkoodii inay yihiin shahaadooyin aanan sax ahayn waana wax laga xumaada runtii qof macalinimo doonayo inuu soo qaato shahaado been abuura inuu soo qaato oo uu u maleeyo inaan la ogaan karin ama aan laga warheli karin waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo inta ku soo gudubtay heerkan oo runtii fursaddoodu inay shaqada galaan ay weyn tahay laakiin tirada la qaadan doono waa saddex kun oo keliya tirada hadda soo gudubtayna waa toddoba kun iyo shan boqol iyo siddeetan iyo kow waxaan rajaynayaa maalmaha soo socdo inay u diyaar garoobaan imtixaanka qoraalka ee la qaadi doono